kornel khaliif oo kamid ah saraakiisha dowlada federaalk ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay degmada aadan yabal ee lagu xasuuqay askartii dowlada federaalk ee halkaasi ku sugneed waxa uu shaki geliyey ciidanimadooda maadaama aysan lahayn dhaqan militari sida uu hadalka u dhigay halqab ayuu sheegay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka loo laayo ciidankooda taas oo ah in xeryaha ay ku jiraan lagu soo weeraro iyaguna aysan wax weerar ah qaadin udurada meesha jooga oo xarunta biiska shabeellada dhexa laga ilaalinay ah oo ciidamo muga joogeen oo fadhigoodii lagu soo weeraray oo ka warqabi waayey nimankaan intay usoo jiraan adada ay leeyihiin ee waxay kuwimanti dagaal ay wataan gara waaye fadhigeedu lagu qabtay taastaa nasiibada ah waa aqoon la-aan waa habacsanaan ciidan marka waxa fool xuma maalintii ciidamadu dagaalka bilaabeen ilaa hadda ciidamo fadhigoodii lagu daday dadna looga laay waxay siteenna laga qaatay ayaan maqlaya militari rabaditu fadhiye lagu qabtay militari ma ma aha militari kaakiga ay wataan oo tuutaha iyo isteelada haddowna nin ku dhex jirin dharka aan qaadana waxba kama duwano isla markaasna taarget midlayba noqonaysaa oo dadka aada uga dhex baxsan tahay waa dharka naftarkiisaaba taarget niman ludiisikadoodii ludiisikadoodii iyo ayagii fadhiga loogu imaanayo ma aha ciidan ciidan ma aha kaxan ku maana sargaal ma aha si kastay ahaataba waxaa aada u soo badanaya madaxda iyo siyaasiyiinta dhaleeceynaya dowladda federaalka tan iyo markii uu shalay subax dhacay weerarkii degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo dhegta dhiigga lagu daray in ka badan konton askari halka lagu dhaawacay toddobaatan iyo toddoba kale sida lagu sheegay bayaanka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab